waxaan idinkaga mahad celinayaa anigoo ku hadlaya magaca wasiirka iyo dhammaan taliyayaasha dulqaadka aad muujisaan fahamka aad muujisaan waan ogahay inay dhib tahay in wakhtiyo badan aad ciidamada meelo badan ay ka shaqeeyaan aad iyaga caawisaan waan ogahay inay wakhti qaadato meeshii la aadi jiray sababtoo in baaritaan badan baabuurta lagu sameeyo waxaan idiin ballan qaadaynaa inaan sii dardar gelin doonno aanna soo gaari doonno haddii ilaah yidhaahdo wakhti aan loo baahnayn baaritaan badan marka amnigoo dhan uu soo hagaago inta laga gaarayo ciidamadu waxay ka shaqeeyaan inay badbaadiyaan nafta dadka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed dadaalkaas waxaan idinka codsanaynaa inaad u dulqaadataan kalena shaqaysaan ciidamada amniga sugana waxaan leenahay waa inaad dadka soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed si sharafle ula dhaqantaan inaad ixtiraamtaan guryaha aad gelaysaan waa inaad ogaataan inay yihiin guryo dad walaalihiina meelaha aad taagantihiin dadka waayeelka hooyooyinka iyo carruurta waxaa la rabaa inaad si fiican ula dhaqantaan